waxaa jira dhalinyaro daayar ah oo ku nool magaalada tani kismaayo kuwaasoo nolol maalmeedkooda ka raadiya inay xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada tani kismaayo ka qaadaan qashinka iyagoo geeya goobaha qashinka loogu talagalay ama qashinka lagu qubo haddaba dhalinyaradaasi ayaan la kulmay waxay ii sheegeen in lacago yar ay ka helaan qashinkaasi ay iyagu qaadaan oo ay ka qaadaan xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo iyagoo nolol maalmeedkooda ka raadiya iyo weliba tanqooskooda dhalinyaradan ayaanan haatan waxba baran waa siday ii sheegeen oo weliba waxay sheegeen inaysan jaanis u helin inay waxbartaan waxaynala daalaadhacayaan raadinta nolol maalmeedkooda dhalinyaradan ayaa da-dooda waxay u dhexaysaa siddeed sano ilaa iyo shan iyo toban sano jiro waxa ay maamulka jubbaland iyo hay-adaha waxbarashada daneeya ka codsanayaan inay helaan waxbarasho lacag la-aan ah si ay wax u bartaan oo noloshooda u anfacaan haddaba waa kuwan iyagu waama radio la hadlay dhalinyaradaasi magaceegu axmed maxamed cabdi cusmaan dameeraha qashina xaafadaha kismaayaha ka aruuriya dameeraha wataa qashina ku aruuriya xaafadaha ku aruuriya shaqadaha qabta waa ku faraxsanaya magaalada qashin ku aruuriya aniga wax ma barto inaa wax bartaa rajeyna labaiyo toban caruur iyo hooya aa ka maareeya shaqadan inay hooyadood iyo aabood u shaqeeyaan hooyadood iyo aabood inay caawiyaan hay-adaha dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka codsanaynaa inaan waxbarashada helno in shaqooyin noola siiyo cabdifitaax cali yuusuf gaari dameer ayaa qashin ku qaadaa badda ayaan geynaa waa xaafadaha kala duwan magaalka kismaayo ka qaadnaa muddo saddex bilood khamiis iyo jimco aan hastaa ilaa kan isbuucyaal kale waa wareejiyaa lacagta intaa ka hela muskar qashinka oo wareejiyay maxaasiya hooya iyo aabo shaqadan inaa qabto oo ku faraxsan yahay dhalinyaro oo kale waxa ugu baaqaya inay shaqaystaan oo waalidkooda u dagaalaan waalidka wax u qabtaan hay-adaha golo dubuleedka jubbaland waxaan ka codsanaynaa waxbarasho fiican oo tayla inaan helno dhalinyar baa nahay waxna ma barano waxbarasho inaan helno sidoo kale shaqooyin aan helno shaqaan shaqadhaanta inaan helno